wasahlan marxaban bikum salaamu ullahi calaykum waraxmatuhu taala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxbil dhammaantiin ku maasantii la socodka dhegeysta xulashada star f m codka gobolka waqooyi bari taarikhdu saaka waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystayaal arrimaha gargaarka banaadamiyada qaxootiyada ayaa barnaamijka ku dhegeystaan saaxib yaal dhegeystayaal waxaana alabani anigu ah yuusuf bakar waxyaala fara badan ayaa dhegeystayaal isduulistaagiwaa isduulistaagi doonaa dhegeystayaal ee hay-adaha qaramada midoobey inta badan aan kasoo qaadan mise kasoo xulina dhegeystayaal sida hay-adda socdaalka ee i o m t hay-adda u n ocha hay-adda sidoo kale qaramada midoobe uqaabilsan qaxootiyada w h waa hay-adda uqaabilsan qaxootiyada dhageystan u n h r hay-adda caafimaadka w h o yahay sidoo kale hay-adda cunada adduunka w f b tanbeeraha faw dhageystan iyo sidoo kale hay-adaha dhammaan maxaliga guud ahaan dunida ka howlgala dhegeystayaal bogooda rasmiga ayaan si toosa u booqanaa halkaasi ayaan kasoo qaadana dhegeystayaal qodobada markaasi ugu weyn ugu muhiimsan oo markaasi ugu hadalha inta badan waxtarna looqora dhegeysta dadka inta badan xiiseedanaya arrimaha biniaadanimada saaxiibayaal hadaad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waxaa naga dhegeysanaysaan hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad ku sugantahay mombaaso iyo nawaaxigeeda waa hal ibir saddex dhibic shan haddii aad gaariso dhadhaab xiriyaha qaxootiya dhadhaab faafi iyo sidoo kale tanaarifa masalaani waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic hal haddii wajeer iyo habasweyne aad ku sugantahayna waa sagaashan toddoba dhibic saddex haddii aad ku sugantaha mandheera baled xaawo suufta baniisa raamu lafey waa sagaashan toddoba dhibic shan idaacaddu waa idaacaduhu bahwadaagtununahay dhegeystaale muqdishona iyo star f m waa sagaashan toddoba dhibic cir waa sagaashan toddoba dhibic cibir isyelo balanbala meeru madogaashina waa ahla ibir laba dhibic saddex marsaabid etoobiya waa mooyaale xuduudaasina waa siddeetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k halkaasaad kala socon karaysaa si live sidoo kale applicationka appka waad soo daysan kartaa si aad meel walbo goob walba aad joogto halkaasaad kala socon karta keliya waxay kaaga baahan tahay internet ama qadka dhegeystayaal aad ayaad mahadsan tahay saaxiib laakiin mar intaanan sii gudagelin qodobada faahfaahinta dhegeystayaal iyo macluumaadka kala duwan ee hay-adaha ama arrimaha gargaarka dhegeystayaal markan iyo ogolaadana soo qabta mid kamid dadka qeybta barnaamijka ka bangiga k c b waa dadka waa dabcan bangiga k c b bangiga k c b waa midka dadka u wanaagsan looguna talagala dadka k c b waa bangigeena inka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano k c b oo ah mid kamid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaarad afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka iyo bulshooyinka kala duwan dhegeystayaal laga soo bilo ganacsatada yaryar ilaa i shirkadaha ka caawinta dowladaha fulinta yaryar ilis iyo mashaariicda baaxadda weyn fududaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maray ganacsiyo waara oo la joogtayn karayo weliba hindisaas aasiya k c b waxay si hangar la-aan u gudataa hadafkeeda ah inay markaasi taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ahi ha noqotee halku dhigo oo people for better k c b waxay dooneysaa in noloshay ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameynaysanaa shirkadaha bulshooyinka la heebsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka helayso waxaad kamid ah adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo dushay kala socdaan guddi madax banaan oo eegaya shareecada islaamka dhegeystayaal booqo maanta la-aanta kugu dhow ee bangiga k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa dhegeysa lambarada kala duwan ee ah eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people fobeta ayaa lagu leeyahay saaxiibyaal waxaan kugu sii diraa dhegeysta adeega kale qaybta barnaamijka ka ahay safaricom fraud ee safaricom ee kuusoo jeedinayso ee kuu sheegayso kuuna wacyigelinayso kaagana dooneyso inaan markaasi aan lagu qiyaameynin lagu dhibaateynin dhegeystayaal waana kuwa burcadka ee hadda soo batay dhegeystayaal iskala dhigaya oo markaasi ka shaqeey shirkadaha ee kala duwan ama bangiyada ama shirkada safaricom ama bangiyada dhegeystayaal ama waxay iska dhigeen saraakiisha dowladda ama macalimiin ama maamulayaal ayay iska dhigeen dhegeystayaal hadda waa lagaaga digayaa oo waxaa laguu leeyahay oo waxaa lagu sheegaya in aansan markaas lagu qiyaami karin iyagoo hadda waxaa leeyahay hab cusub kale ayay markaas dadka ay doonayaan inay ku marin habaabiyaan ama ku dhibaateeyaan mise ay ku khiyaanaan waxaa loo garahay dhegeystayaal maanta telefoonka gacanta ee la wato in qof waliba ama cid waliba maanta wadato telefoonkaasi in markaasi qofka uu adeegsado mise uu isticmaalo qeybta kala diritaanka lacagta soo diritaanka lacagta ka adeegsiga telefoonka waxaasoo dhan ayay markaas ogyihiin ayagoo xeerarta kala duwan u adeegsanayo raadinaya dhegeystayaal qofka macluumaadkiisa qaaska ah taasi oo hadda laga doonayo cid waliba inay ka taxadirto feejignaan markaas ay ka muujiso sida ay markaas kugula talinayso shirkada safaricom dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay julize niqueli ama nicon safaricom ayaa had iyo jeer macmiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka caabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka la qiyaameynayo mase la dhibaateynayo hadda number saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey oo la cusbooneysiyo loogu talagalay dadka shacabka iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso cidda kuusoo farinta kuusoo qoreyso cidda dooneyso inay markaasi kula soo xirto macluumaadkaada qaaska inay markaasi kala wadaagaan shacabka waxaadan leeyahay waa inay markaasi tixadar feeljignaan ay sameeyaan iska ilaali yaa lagu qiyaanin hubso ciddaa markaasi la hadlayso cidda markaasi kula soo xariireyso ilan hubsiino hal abaala sistaaregiisa ha noqonin qof markaas la qiyaameynayo oo haddaba weydii dadka ka agtaada ka agdhow oo markaas aqoonta leh oo markaas wax kuu fasiri karo waxna kuu sheegi karo haddaba waa kan waxyaabaha qaldami kara ee haddii si been abuur ah lagu diiwaangeliyo macluumaadkaaga oo markaas dad qaar ay gacanta u geli karo macluumaadkaada waxay sidoo kale qaadan karayaan adeegya safaricom ee bixiso waxaana markaasi kamid a adeega fuliisa adeega kale ee mshwari iyo wax lamidka hadda wareega afuur waxaan rabnay markaas inaad ka horeyso cidda kula soo xiriireysa macluumaadka dooneysa inay gacanta kaaga dhigto safaricom kuma weydiineysa macluumaadkaaga dhegeystayaal macluumaadka shaksi ahaaneed oo keliya waxaad nagala soo xiriiri karaa macaamiisha lambarka ee rasmiga ee waa eber toddoba laba laba eber eber eber eber eber eber lambarka mar kale aan kugu celina waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambar kasta oo kale oo ka shakisan tahay ama kusoo waco xaribahaad kula soo galan waxaa leedahay iga deer hadduu kugu handadana telefoonkan kaa xiraya waxaa leedahay xir sidoo kale inaad ka warbixiso wixii faragelin ah oo qadkaaga siimkaarkaaga ama xatooyada macluumaadka shaksiyeed waa hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaara dadeeshi ha noqonin qof la qiyaameeyo taxadar lahow dhegeyste waa ina markaasi feejignaataa sida shirkada safaricom ay ku leedahay ee safaricom fraud dhegeystayaal idaacada star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxib yaal marmarkan aan barnaamijka si toos aan u gudagalno si toosna markaas macluumaadkii wararka wararka kale aan markaas dhegeystayaasha aan ka dabageeya dhegeystayaal ee ku aadan waxyaalaha iyo macluumaadka ee hay-adaha qaramada midoobe dunida dhegeystayaal inta badan saaka ay ka qorayaan kagana hadlayaan dhegeystayaal maxaa ka mid ah dhegeystayaal bal waxyaala fara badan ayaan isla eegi doonaa oo laga hadli doono bal xaalada iyo nolosha markaasi hadda jirto ee taagan dhegeystayaal inta ruux iyo inta dhibaatada ee hadda markaas hayso ilaahay dhibaatada hanaga samata bixiya nooga gargaaree dhegeystayaal markan waxaan fiirinayn doonaa dhegeystayaal bal xaaladda iyo abaaraha iyo saameynta inta badan hadda ku imaatay ee ku keentay dhegeystayaal roobkiiba xooganaa ee wadanka markaasi ka da-ay dhegeysta waana xaaladda hadda markaasi laga hadlayo ee hay-adda qaramada midoobay bal maxay kenya ka tiri dhegeyste bal waan eegi doonaa adig iyo weliba xogta kale daadadkii ugu dambeeyey ee lagu dabcan waxaa la sheegayaa ee la saadaaliyey ayaa markaas bilihii ka hor waa bilooyin ka hor sida ay sheegeen waa sanhayseeno ka tirsan shabakada nidaamyada digniinta hore ee dabcan macluumaadka ee loo yaqaano dhegeystayaal fusnet kuwaasoo markaas sharaxay in roobab aan caadi ahayn oo culus iyo weliba kuwa khatar la filayo inay sii socon inay sii socdaan dhammaadka sanadkan waxay isticmaalaysaa waxay isticmaalaan maadooyinka ee kombyuutarada casriga si ay u saadaaliyaan cimilo dabcan waa cimilada darafyada si ay uga caawiso ugana dhigto ama uga degto dowladda iyo weliba ururada gargaarka xaaladaha deg dega ahi ee cuntada markaasi si deg deg ah oo diyaargarow dhankeeda dhacdooyinkan xaddhaafka ahi ee hadda inta badan la saadaalin karayo waxaa khatar gelin karaysaa nolosha burburinta ama burburin karaya guryaha bulshooyinka burburin kara dhegeysta waxaasoo dhan balse waa digniino inta badan aad looga taxadarayo aadna loogu sheegayo inay bulshooyinka taxadar xoogan ay sameeyaan digniintii oktoobar ayaa markaas hadda la dabajoogaa dhegeystayaal oo laga hadlay inkastoo laakiin markii dambe waaxda ayada markaas cimilada u qaabilsanay wadanka dalkani kenya aada loo dhaliilay laakiin howlihii waxaa isbedelay dhegeystayaal oktoobar novembar kadib waxaa isbedeshay howshii bishii koobiyi tobnaad ee ayna kasoo dhaafnay ama kasoo gudubnay november waxaana octoobar waxay ka digteen roobab celcelis ahaan ka da-ay geeska africa oo dhan taasoo sabab u tahay wadayaashii cimilada ama kuwa markaasi saadaaliya cimilada oo ay kamid yihiin xaaladaha adag ee markaas elnino ee dhibaatadeeda xaaladaha mugdina gelin karayso iyo xaalada dabcan badweynta hindiya ee i o d roobka mehigaanka ahi inay markaasi ka caawiyaan qeybo badan oo kamid ah gobolka inay markaasi ka gudbeen saameynteeda abaartii dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxay sidoo kale ka digtay inay daadad waxyeelo leh u badan tahay inay markaasi ka dhacaan meelo qaar ah mar kale horaantii novembar kuwa ku saabsan ama hay-adda markaas ku saabsan nashqadeen dabcan qiimeynta xaqiiqada dhegeystayaal ayaa waxay markaas ogaadeen wax walbo waxay ku socdaan wadadii saxda ahayd gaar ahaana kuwa la xidhiidha wadayaashii cimilada waxay sii xoogeysanayaan oo ay sii xoogeysanayaan sidii aynu filayn horaan markii hore ayuu yidhi dabcan fusnet bariga africa gideon galu oo ka hadlay dabcan fatahaadaha kenya sida laga soo xigtay galu hubka ugu muhiimsan ee roobabka kuleylada ayaa xoogaa dib u dhac ku yimid markii ay usoo gudbeen dhanka koonfureed ee etoobiya iyo soomaaliya horaantii oktoobar taasoo walaac dabcan ku beertay dadka kenyaanka ee ku aadan in roobabka culus aysan u dheedhici karin sidii horaanba la filayay si kastaba haba ahaatee afar iyo tobankii novembar laanqeertii cas ee kenya waxay xaqiisay in afartan iyo lix qof ay ku kala nool yaraan ilaa iyo sagaal iyo toban degmo ay ku dhinteen dabcan daadadkii bilowgii ahaa horaantii bisha laga bilaabo novembar waa sagaal iy labaatankeedii tiradaasi waxay kor u kacday ugu yaraan laba iyo toban dhimasho ah maadaama elnino uu sii socdo horaanta ama labada kun afar iy labaatanka galu waxa uu sharaxay in dadka kenyaanka ahi ay tahay in uu u diyaargaroobo robab culus weli waa horaantii xilli dabcan ciyaareedka waxaana u badan tahay inay markaas aragnobo badan oo socda gaalo ayaa xusay waxaana rajeynayaa inay saameynta xun ay ku badan doonto xilli ay markaas aragnay ilaa iyo hadda meelaha ugu daran ay saamey ay saameeyeen xeebaha waqooyi bari iyo weli sidoo kale bartamaha kenya ayaa horey u helay laba waa laba lix ilaa waa laba ilaa iyo saddex jeer tirada caadiga ee roobabka ee xilligan oo kale gobolada ee sida ba-an ugu dhufteen fatahaadaha ugu dambeyn hay-adda lanqeerta cas ee kenya ay ku qiyaastay ilaa iyo konton iyo sideed kun oo qof oo ku barakaceen waxaana la qiyaameyey khasaaraha la qiimeeyey khasaaraha dhegeysta hantideed ee bee dabcan baahsan ee xoolaha oo sidoo kale dabcan ku beeri karta mise ku keeni karto inkastoo roobabka celcelis ahaan ay ka saree fiilada inay markaas ka faideystaan wax soo saarka beeraha kheyraadka biyaha gaalu wuxuu markaas sharaxaya inay qaadeen ay qaadi doonaan dhegeystayaal wax ka badan hal maalin xili roobabka culus ay si buuxda markaas oga soo kabteen abaarihii isdabajoogay oo dhowaan dhacay xeerka xeerka cusub dhacdooyinka waa dhacdooyinka baan gaar ahaan abaaro daran oo dheer iyo weliba waqtiyo soo kabasho leh gaalo ayaa tiri in si dadkadadka dadka kenyaanka ah loogu caawiyo inay markaas u diyaargaroobaan roobab mahigaan ah oo toddobaadyada iyo weliba bilada soo socda saynis yahanada faws waxay markaas kala shaqeynayaan waaxda saadaasha hawada kenya si ay markaas u geeyaan xogta dabcan shabakadaha indhadheeya dhulka iyo sidoo kale dayaxa gacmeedka ee kala duwan ay maalin weliba aysan wararka saadaasha indho indheyn dhegeystayaal badan waa indho indheyn badan ayaa markaasi ka dhigan kormeero wanaagsan oo iyo saadaalin wax ku oola gaalo ayaa yidhi nasiib ayaa markaasi ku leenaha kenya waxay sii kordhaysaa macluumaadka la isladabcan isweydaarsanayo toddobaad kasta waxaa kulamadaasi kenya waxay bixisaa talooyin ku saabsan meelaha ay u badan tahay inay markaasi ku dadaan ama ku da-aan roobab culus iyo weliba muddada ay u badan tahay inay dhacaan qalab cusub oo ay soo saartay vnet saynisanadaasi howlwadeennada jaamacadda california st barbara climate center waxay bixisaa qeybo maalinla ah oo la cusbooneysiiyey oo si keenaya xogta satellaytka ee macluumaadka saadaasha ee waa shan iyo toban maalmood si looga ogaado ama meelaha walaaca laga qabo marka laga soo tago macluumaadka digniinta ee horey ama sadaalinaya marka aan haysano dabcan darawalo cimilo xoogan oo markaas kala wadi karo kala hayi kara saadaali kara ilniino sidoo kale i o d togan waxay dhibaato noqonaysa ama laga noqonaysaa haysato qalbi haam gaalow ayaa yidhi waxaan haysanaa dheeraad badan waxaana la shaqeynaa dadka saxda ahi ee ka socdo waaxda ee dalka kenya hira caalamiya star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysa w w w star f m co dk iyo applicationka abka soo dejiso halkaasi kala jaanqaad kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal isku soo noqod wanaagsan warkii ayaad soo dhegeysateen ee sagaalkii subaxnimo saaxiib yaal mawlid maxamed shuuriye arrimaha gargaarkai biniaadinimada qaxootiyada ayaan inta badan talaado weliba diirada ku saarna kaga hadalnaa idaacadda star f m ee diirada ku saartaa marka waxaan fiirinayna qodobada kale markaasi miiska inoo saaran ee dhegeysta ay ku aadan bal dhibaatada ay wadankaasi ee ka haysato ka taagan wadanka sudan hay-adaha qaramada midoob hay-adaha qaramada midoobay ayaa hadda markaasi ka dahirinayaan kana hadlayaan xaaladda iyo weliba waaqica halkaasi ka taagan loogana digaya xaaladaasi inay markaasi faraha ka dabcan kasii baxayso dagaal ayaa subaxnimada eegeysa sanadkan waa dabcan hadda sii dhammaanaya waa bishan hadda gebagabada maanta ay sii mareyso labaatankeeda shan iyo tobankeeda marka ay december ku dhex maray ciidamada qalabka sida ee sudan ee saf iyo sidoo kale xoogaga kuwa loo yaqaano rapid support forces r s waa s waa r s f r s f dhegeystayaal ayaa ka dhacay duleedka waa waa wadada markaasi madani oo ku yaalo gobolka ee j aljaziira ilaa iyo boqol soddon iyo lix kilomitar koonfur bari kaga xigta caasimada koon khartuum duqeymo dhanka cirka ayaa shan iyo tobankii ilaa lix iyo tobankii bishan december laga soo sheegayay galbeedka waqooyiga iyo sidoo kale bariga wadada madani waa wadmadani iyo sidoo kale nawaaxiga tuulada waa al-sharfa ee barakaad ee waqooyiga magaaladaasi rasaas goosgoos ah oo ilaa iyo shan iyo tobankii lix iyo tobankii bishan december ayaa laga maqlayay deegaano kala duwan oo wadwadani ka tirsan isku dhacyada ayaa weli socdaa oo halkaasi ka taagan ilaa cabsi fara badan laga soo tabinaya dhegeysta waxaa lagu soo waramayaa in cabsi xoogan ay soo wajahday dadka shacabka oo ku dhaqan magaaladaasi waxaana la arkayay dabcan dadka oo kusii baxaya gaadiid iyo weliba waa dabcan kusii qaxaya gaadiidka iyo weliba qaarna ay lugeynayaan xaaladdu weli way kacsan tahay lamana saadaalin karaya dhegeystayaal marka loo eego hay-adda caalamiga ee dabagalka ee barakaca matrix d t m ayaa ku dhowaad ilaa iyo afar iyo toban kun shan iyo toban kun oo qof ayaa ka barakacay deegaanka madani ee alkubra dadka ayaa dhibaatada soo gaaray ayaa dabcan magangelyo u doontay xaafado dhanka galbeedka xiga ee ka xiga magaalada wadmadani iyo weliba sidoo kale goobo kale oo ka tirsan aljaziira iyo weliba dhanka gobolada sinaar iyo weliba gidraaf barakac ayaa sidoo kale ka dhacay gobolka gidraaf iyadoo markaas ay soo gaareen ku dhowaad ilaa kun iyo shan boqol oo barakacyaal oo deegaanada oo degna alfaw oo ku dhowaad ilaa iyo saddex kun oo barakacyaal oo ku sugnaa madaniyaad algidraaf ee ku dhowaad ilaa iyo laba boqol iyo konton barakacyaal oo ku sugnaa deegaanka alraxaad dabcan dukaamada iyo weliba suuqyada ayaa weli xidhan tan iyo shan iyo tobankii december ee wadmadani buundada hantoob ee wadmadani waxaa qeyb ka mid ah waxaa xiray ciidamada saf si loo cabdo si loo cabiro amniga dhegeystayaal maamulka deegaanka ayaa markaasi ku dhawaaqay xaalad deg deg ah waxayna markaasi soo rogeen bandow gudaha wadmadani laga bilaabo ilaa iyo lixda ilaa iyo lixda kale oo markaasi dhaqangelayso waqtigaas oo dabcan ay dhaqangashay shan iyo tobankii bishan dhegeystayaal culeyso ayaa halkaas laga dareemayaa iyadoo dadka ay hadda dhibaato xoogan ay sheeganayaan wadmadani waxa uu xudun u ahaa howlaha binaadinimada tan iyo markii uu dagaalka bishii abriil ee sanadkan dhex maray saf iyo sidoo kale waa ciidamada a s f waa a s f iyo sidoo kale ciidamada r s f dhegeysa hay-adda samafalka ayaa hoos u dhigtay raadka ay markaasi ku yeelan karayaan wadamadani dabcan xaaladahan amniga owgeed shaqaaluhu waxay markaas u guureen dowladda dariska ah si loogu meeleeyo inay markaasi ku noqdaan si wax ay markaas u qabtaan kiisaska biniaadinimo ee kordhay ee marka xaaladuhu ay ogolaato dhegeysta joojinta dhammaan howlgallada biniaadinimada ee gudaha yeliba ka imaanaya gobolka aljaziira ayaa la saaray shan iyo tobankii ilaa iyo amar dambe dhegeysta sida warbixinta markaasi hay-adda qaramada midoobey ku qoreyso ee kaga digeyso weli idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan saaxiib al dhegeystayaal arrimaha gargaarka ee binaadinimada ayaa weli markaasi ku gudi jiraan kagana hadlayna xaaladaha ee hadda markaasi ka taagan dunida iyo weliba dhibaatada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ee laga soo tibanaya dhegeystayaal markana balaan fiirinayo hay-adaha kale ee qaramada midoobey hadda haddan mar labaad waxaayeed mar labaad waxaa laleeyahay haddana dhegeysta maadaama uu jiilku sii socdo waxaynu markaas aragnaa kor u kaca weerarada markaasi ka dhanka kaabayaasha ukraine gaar ahaana duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee bariga iyo weliba koonfurta dalkaasi lagu qaaday ay ku qaadeen ciidamo ruushka bishii lasoo dhaafay waxaa kor u kacday dabcan weerarada cirka ee ukraine oo dhan iyadoo in ka badan sagaal boqol oo weerar cirka ah oo la diiwaangeliyey muddo toddobaad gudihiisa dhacdooyinkan usbuucii lasoo dhaafay ayaa tilmaameen isbeddelka ku saabsan korarkan gantaalada balastikada ah iyo weliba weerarada aan duuliyada lahayn ee dronska ee duuliyaan duuliyada aan lahayn oo ay ku jiraan weerarada bahsan ee markaas lala beegsanayo kaabayaasha kiev khamiistii hore waxaa jira shan digniin oo hawada dalka oo dhan markaas oo la duubay maalintii oo dhan weeraradan waxay markaasi sababeen dhaawacyo soo gaaray caruurta waxayna u direen mawjad cabsi ah iyo weliba cabsi xoogan oo dhexmaraya bulshooyinka awalba aadka u dhibaataysanaa waxayna waxayna markaasi ka tegeen malaayiin caruur oo markaasi ku nool ukrain oo dhan dhegeystayaal sida warbixinta markaasi dhegeyso iyadoo aan helin koronto kuleyl sidoo kale halkaasi ka daagan biyo joogto aan lahayn iyagoo markaasi dabcan bangi bangiyadana sidoo kale waxyaale ay kale halisa markaasi kasoo gaartay markii heerkulku hoosu dhacay caruurta iyo weliba qoysaska khatarta ugu badan ee ku jira waa kuwa markii ugu horeyba hele helitaanka ugu yar ee as-aasiga ilaa ilaha nolosha ee ku xiran si ay markaas u bilaabaan iyagoo kuwa markaasi horey usoo maray dhibaatooyin baxad leh caruurta iyo weliba qoysaskooda ma haystaan wax dib markaas ugu waa dabcan ma haystaan nolol caadi ah ee markaas qofka uu ku noolaan kara biniaadamka inta lagu guda jira bilihii jilaalka dhegeysta heerkulku wuxuu si joogto ah uu hoos ugu dhacay ilaa iyo boqolkiiba labaatan dhegeystayaal ay wataan dabeylo waa dabeelo markaas qalaran iyo sidoo kale kordhinaysana qawowga xadadan xagga halkaasi ka jiro xaruurta si fudud uma adkeysan karayaan xaaladaha tamarta la-aanta dhegeystayaal dabcan waxaa markaas leeyahay korontada waxay aada uga adag tahay xurmaha caafimaadka si ay u buuxiyaan adeegyo muhiima xaaladda kale oo daran marka loo eego korarka kiisaska sambabada hargebka xiliyada iyo weliba cudurada biyaha ka dhasha ee caruurta ku nool ukrain oo dhan ayaa hadda la tabinaya la sheegaya tamar la-aan ayaa sidoo kale waa tamarta iyo nidaamka waxbarashada oo markii horeba gaabis ku jiray jiracsanaa ayaa markale dabcan xaniman taasoo sii carqaladeynaysa waxbarashada ardayda dugsiyada hor ukrain qiyaastii kun sideed boqol oo caruur ayaa la dilay ama la dhaawacay tan iyo markii uu sii koray dagaalka ukrain marka loo eego warbixinada la xaqiijiyay tirada dhabta ah waxay u badan tahay inay markaasi ka badan tahay iyadoo ay sii socdaan weerarada la beegsanayo goobaha rayidka iyo weliba kaabayaasha waxaana filan karnaa oo keliya caruur badan oo la dilay iyo weliba kuwa la dhaawacay ayaa sidaasi tiri hay-adda qaramada midoobey caruurta uqaabilsan unisef unisef waxay markaasi bixinaysaa koronto dhalinyar dabcan jiilashay siinayso agabka kale si ay markaas ugu taageerto dowladda ukrain inay markaasi sii socoto saadka biyaha dabcan kuleynta biyaha caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada meelaha ugu daran ay markaas dhibaatada ka dhacaneysana ayaa unisef waxay caruurta siinaysaa dabcan waa qalabyo lagu xilo jiilaalka dabcan waa qalabyo markaasi qububiga dhibaatada ka difaacayo waxay sidoo kale bustayaal iyo qoysaska ay markaasi hogsan karaan dhegeystayaal waxayna sidoo kale gaarsiinaysaa qoysas gargaar lacagedeed ee kaasha dhegeystayaal oo qofka wax uu ku dubaran karo mase uu iskaga isticmaali karo si aan u aragno dhammaan caruurta u baahan gargaar biniaadinimo oo deg deg ah waxaan u baahannahay dhaqaalo dheeraad ah hadda dabcan racfaankeenna dabcan jidalka wuxuu leeyahay faqri lacageed oo ka badan ilaa iyo waa soddon iyo afar milyan ugu dambeyntii haddii aan weeraradu joogsan oo aan la ixtiraamin heerka dagaalka da biniaadinimada ee kasii kordhayso ama sii kordhayso ayaa sii socon doonta taasoo keeni doonta dhibaatada badan oo markaas aan la malaysan karin oo soo gaarto caruurta yuruba qoysaska caruurta yuruba kaabayaasha rayidka ay ka tirsan yihiin waa in markaasi la ilaaliyaa unisef yuruba saaxiibadeena biniaadinimada waa in ay si deg deg ah oo aan caqabad lahayn u helnaa caruurta yuruba qoysaska u baahan gargaar biniaadinimo meel kasta oo ay joogaan sida warbixinta ay ku tiranta hay-adda qaramada midoobay weli star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal dhammaantiin waa ku mahadsantihiin dabcan sida wanaagsan aad oola socotaan una dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal markan hay-adaha qaramada midoobay bal xogaha iyo weliba ayaan markaasi iminkan ku guda jirnaa oo aan doonayna dhegeystayaasha bal xogihii waxyaalihii markaasi noo kala dambeeyey inaan markaasi waa inaan dhegeystayaasha la wadaago haddaba warbixinkan warbixintan inkasta oo qaar ka mid ah wadamada ugu saboobsan adduunka ay ku soo dhaweynayaan qaxooti soo dhoweyn weyn bulshada caalamku waa inay markaasi la jaan qaadaan deeqsinimadaasi oo ay la socdaan wadajir aada u weyn madaxda qaramada midoobay antonio guteres ayaa sidaas yiri jimcihii aynu soo dhaafnay dhegeystayaal isagoo ka hadlayay heritaanka madasha qaxootiga adduunka xogayaha guud wuxuu sheegay in ilaalinta weliba caawinta dadka ugu nugul ay tahay waajib ay wadaagaan dhammaan aadanaha waxa uu hadlay kadib saddex maalmood uu howl deg deg ah markaas lagu talagalay in lagu helo xalal iyo weliba dhiskaashi kuwaasoo arkay ballanqaadyo ka mid ah dabcan waa daneeyaal badan kuwaasoo awood u leh inay markaas dheliyaan iftiin ifaya malaayiin ku barakacyaal adduunka oo dhan oo hadda markaas la doonaya in wax loo qabto gutres waxa uu carabka ku adkeeyey in agabka lagu taageero qaxootiga ay ka jiraan cadaadis aada u geyn gaar ahaana koonfurta caalamiga waa koonfurta caalamka oo leh culays aan la qiyaasi karin waxa uu xusay in uu ahaa sanad kala qaybsanaan kara siyaasadda colaado iyo sidoo kale masiibo ci- eh, dabcan cimilo taasoo keenaysa in tirada dadka ay qarxaan ay qaxaan dhegeystayaal laga soo bilaabo saha saaxil ilaa iyo afghanistan suuriya ilaa yemen ilaa iyo d r c miymar iyo soomaaliya burburkan weyn ee aan markaasi ku aragnay gaza waxa uu nu- wuxuu markaasi ku nuxnuxsanayaa riyooyin biniaadinimo oo ay abuurayaan oo ay sii xumaanayaan barakac ilaa iyo boqol afar iyo toban milyan oo qof oo sanad gudihiisa saddex iyo lix waa soddon iyo lix milyan oo ka mid ah ee wax markaas waa ay ka mid ah waa qaxooti rajooyin waxaa markaasi leeyahay ms gutres waxa uu codsaday in uu- in uu bilaab in ay loobin in tirokoobyadu ay ka dhigay ay ka dhigan yihiin dad dhab ah oo leh rijooyin waa riyooyin iyo weliba sharci ah haweenka iyo weliba ragga leh xirfado iyo weliba fikrado caruurta markaasi leh qorshayaal hami leh iyo hami dadku waxaan ah hoosta ka xariiqay inay yihiin dad aada iskugu xuq- xuquuq yihiin badqaba cuntada biyaha hoyga iyo sidoo kale sharafta cisiga iyo sidoo kale ay qaxootigu u qalmaan fursad kasta oo mus- dabcan mustaqbal wanaagsan ilaalinta iyo weliba taageeridda waa inaysan noqon barakace waa dabcan dad markaas nasiib daran ama culays ah la qiyaasi karin dusha laga saaro dhegeystaale bulshooyinka ee ku saleysan eh, juqraafi ahaan dhegeysta waa waajib in markaasi eh, waa waajib in waa waajib waxaa waajib ah dhegeystayaal inay wadaagaan waxaa waajib ah inay wadaagaan dhammaan aad- aadanaha ayuu ku yiri hadalkiisa gutres ayaa bu- bogaadiyey ballanqaadyada ay sameeyeen dhinacyada ay quseyso isagoo sheegay inay ha- dabcan ay ay ku naf- inay markaasi ay ku nafsanayaan nolosha ballaaran qaadka weyn ee heshiisyada caalamiga ee qaxootiga ma ahan oo keliya in markaasi la taageero qaxooti laakiin in la yeereeyo hadaadiska dalalka martida loo yahay iyo weliba waxaa markaas loo qabanaya arrimaha nidaamka ay sababa in dadku ay qarxaan dhegeysaname qaxaan raalli ahaade meesha ugu horeyso ballanqaadka danta guud ballanqaadyada muhiimka ah ee markaas la qaado waxaa ka mid ah ballanqaad dib markaas u dejinta iyo weliba kala- dabcan khilaafaadka bulshada dowladuhu waxay isku raacaan inay markaas dib u dejiyaan hal meel oo hal milyan oo markaas qaxooti ah oo sanad kasta labada kun sanadka labada kun saddex labada kun labaatanka waa labada kun iyo soddonka waa labada kun soddonka higsiga fog dhegeysan oo ay taageerayaan sanduuqa dabcan kafaalaqaadka caalamiga ee cusub sanduuqa ayaa ujeedadiisu tahay inay tahay in lagu caawiyo saddex milyan oo qaxooti oo dheeraada si ay u helaan ama wadamo saddexaad ay u tagaan loona mareeyo qorshayaal kafalaqaad oo bulsho cusub oo halkaasi wadamada kale ku biiraya dhegeystayaal dadka mangelyada loo raadinaya ay kamid yihiin dhegeystayaal mangelyada ayaa markaas la sheegay hadda inay ma- loo doonayo sida uu gudres waa gudres uu ku sheegay in laga fadhiyo wadamada inay deeqsinimo bixiyaan ama deeqsinimo oo shaqeynta ujeedadu inay tahay markaas in la xoojiyo waxyaabaha biniaadinimada iyo weliba hubinta badbaadada iyo weliba fa- waafayoobida kuwa saameyneyso wadamada safka hore kaga jira dadaalada nabaddhisida oo ay markaasi ku jiraan colombia masar iyo norway oo ay taageerto waaxda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo weliba dhismaha nabadda ayaa ballanqaaday inay markaasi la macaamili doonto dalalka asal ahaan kasoo jeeda hadafku dhegeystaalo waa in markaasi laga qabtaa sababana barakaca iyo weliba fududeyntu soo celinta nabadda iyadoo markaas la horumarinayo nabadda iyo weliba horumarka dhaqaalaha milmwali oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ama qayb- qabiirka xuquuqda eh, xuquuqda madaxa bannaan ee ganacsi ee dabcan ee ganacsiga ee dadka ayaa markaas ku dhawaaqay ballanqaad oo taageerso unicef waxay markaas ujeedadu tahay in kor loo qaado haqal- hababka ilaalinta yareynta khatarta qaxootiga iyo weliba soo galootiga in la tahriibiyo islamar ahaana islamar ahaantana waxaa jira ballanqaad ah in markaasi la raadiyo bedelada markaas lagu soo abjeerayo haynta qaxootiga maangelya doonka iyo weliba caruurta soo galootiga dhegeysta dhiirgelinta iyo weliba adkeysiga qaxootiga markaas isku soo baxday hayada qaxootiga ee ma- ma- madashan waxaad markaas dhammaan- waxay dhammaantiin bixinaysaan iftiin ifayo sanad gu- dabcan cudur waa gudcur ah oo dib oo ma- dhib badan sida uu ku sheegay xoogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa soo kob- wuxuu ku sheegay in madasha shaqada madasha isagoo ku dhiirigeliyey kaka- dabcan ka qaybgalayaasha inay si wadaan ku habboonaanta geesinimada ee ku dhiirigelinayaan ku adkeysanayaan qaxootiga ama qaxooti kasta in ballanqaadkeena joogtada ahi si aan markaas ugu caawino inay sida dib u dhistaan noloshooda ammaan iyo weliba sharaf ayada markaas ay ku jirto sida uu ku sheegay dabcan antonio gutres waxaana hadda uu raadinaya dhegeysa gutres sida wadamo fara badan culeysyada looga dulqaadi lahaa sidoo kalena wadamo fara badan ee markaas yurub ay sidoo kale mareykanka canada ay kamid yihiin in sidii loo gelin lahaa dadka qaxootiga dhegeysta wadamada markaasi ku jira kuwaasoo hadda qaarkood gaabad uu ku jira baa gabagaba markaasi la gaaray dhegeystaal xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda badqabka iyo qofka in markaasi wadamadaasi loo qaado dhegeystaal iyadoo qaarkood inta badan wadamada qaar ay kaga soo careen dagaala sidoo kale ticoor iyo sidoo kale waxaa laga soo qaada dhegeystaal in markaasi la yeso iyo sidoo kale in xuquuqdooda markaas aysan helin dhegeystaal waxyaala fara badan ay isugu jiraan laakiin qaabka lagu qaadanayo lagu xulanayo ayagaa markaas gala laakiin antonio gudares wuxuu leeyahay hadda waa la iskaga fadhiya sidii wax loogu qaban lahaa loona gaari lahaa dhegeystayaal waa hagaagi dhegeysan idaacaddi star f m oo codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan saaxib yaal markan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana adeega ee dhegeystayaal ee shirkada bangiga ama bangiga k c b bank dhegeystayaal bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix sana k c b oo ah mid ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaaradda afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan dhegeystayaal laga soo bilaabo ganacsatada yaryar ilaa iyo shirkadaha kacaawinta dowladaha fulinta yaryar iyo sidoo kale mashaariicda baaxadda weyn fududeynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaasi loo marayo ganacsiyo waaro oo la joogtayn karayo weliba hindiisa asaasiya k c b waxay si hagar la-aan ihu gudata hadafkeeda ahi inay taageerto dadkao dhan nooc kasta oo fursado ahi ha noqotee halkudhigu waxaa la leeyahay halkudhigu for people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysan shirkadaha bulshooyinka la haybsooco ee deegaanada fogfog k c b adeegyada aad ka heleyso waxaad ka mid ahi adeega k c b sahal oo ay ku siinayso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya booqo maanta laanta kugu dhoweey bangiga k c b ama kala xiriir lambarka eber toddoba hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddoba saddex laba hal sideed toddoba eber eber eber eber registal waa lambarka mar kale aan kugu celin registal maantaba booqo laanta kugu dhaweey bangiga k c b bank lambarkana waa eber toddobo eber toddobo lambarka waa eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber markaasa si toosa dhegeystayaal oola xiriiri kartaan bangiga k c b bank dhegeystayaal k c b for people for bet ayaa lagu leeyahay adeega kale dhegeystayaal aan kuugu daro qeybta markaas safaricom fraud dadka qiyaamaya dadka shacabka ayaa la imaadeen xeelad iyo hab cusub oo markaas dadka kenyaanka ama qofka markaas ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan ayna ku dhacaan lacagtooda moobilada waa midii had inta badan aada dadkay u adeegsadaan hadday tahay lacag in laiskugu diray hadday lacag aad ka diraysa iyo haddii markaasi ka adeegsiga ka dukaameysiga telefoonka aada markaas inta badan aada u adeegsataan hadda shaksiyada ayaa markaas usoo jeesan telefoonka moobilada inta badan waxaa leeyahay dhibaatadii xaaladahaasi waxaa isku dayeen dadka moobilada jabsada ama tuugada doonaya inay markaas lacagta xadaan ama kaa jabsadaan dhegeysta waxaa leeyahay julize niqueli ama nicon safarkan waxay kuleedahay kuwa waa tuugo dadkan ayaa ku takhasusay inay markaas iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya bangi kuwa ka shaqeeya safaricom iyo sidoo kale saraakiil dowladeed macalimiin iyo maamulayaal ayay iska dhigayaan safaricom ayaa had iyo jeer macmiisheeda garabtaagan oo doonayso inay ka caabiso dhibaatooyinka la xiriira dadka shacabka la qiyaameeya dhegeystayaal hadda nambarka saddex saddex saddex ee lagu gudbiyo warbixinada dadkaasi ayaa la habeeyey ee la cusbooneysiiyey iskila dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda markaasi kula hadlayso hubso wax walba oo aad ka sameynayso laxanala xiriir lacagta iyo waxa la midka ilan hubsiino hal baa la siistaa haddaan aqoon u lahayn weydii dadka kaa aqoroon si markaasi lagu dhicin lacagtana laga dabcan laga shubanin haddaba waxaa markaasi waxyaabaha qaldami kara haddii aad si been ah dhegeystayaal oad abuuri karta oo lagu diiwaangelin kara macluumaadkaaga dhegeysta waxaa sidoo kale qaadan karaysaan adeegyada ee safaricom ay bixiso sida fuliza mshuari ay markaasi ka qaadayaan adigoo laakiin macluumaadkaada ay haystaan oosan ogeen haddaba dhegaha fur waxaan rabnaa inaad markaasi ka horeysa iyagoo macluumaadka dhan gacanta ku haysto inay kusoo wacaan oo kusoo galaan adigoo markaasi jawaabtooda rasmiga saxda siinayso waxaa markii daba laga yaaba inuu kugu handido ama ay ku dhahaan telefoonkan kaa xiran balse waxaad leedahay xir telefoonka safaricom kuma weydiinayso macluumaadka shaksi ahaaneed oo keliya waxaada waxay markaasi kala soo xirtaa macaamiisheeda nambarada rasmiga ee eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambarka mar kalean kugu celin waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber lambar kasta oo kale hadee markaasi ka shakiso kaasoo wacaan waad iska fijinaysaa si kale waxaad markaasi ka warbixinaysaa wixii faragelin ah qaadkaaga siimkarkaaga ama xatooyada macluumaadka shakhsideed ee lagugu soo galay waxaad aygana ka wici kartaa lambarka ee hal eber eber ama waxaad ka wici kartaa lambarka kale ee laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aad u heshid haddaba ha noqon qof la qiyaameeyo taxadar lahu dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiina ku mahadsantihiin sida wanaagsan aada noo dhegeysataan oodna ola socotaan star f m saaxiibayaal dhegeystayaal anigoo yuusuf bakada barnaamijka daadihinaya balaq hay-adaha iyo waxyaalaha markaasi kala duwanay qaramada midoobay ee markan ay qorayaan aan eegno dhegeystayaal waa hagaag waxaa laleeyahay lix bilood kadib abaartii taariikhi aheyd ee shantii xileed ee markaas lasoo dhaafay ay jirtay daadad aada u badan ayaa buuxdhaafiyey dhululbeereedkii aada u ballaarnaa ee ku yaala kenya etoobiya iyo soomaaliya isla bartamihii xilligii dalaga in ka badan afar milyan oo qof ayaa saame ay saameysay daadadka uu badan ama u baahan ama oo u saameeyey dad u baahan gargaar binaadinimo ayaa hadda maanta jira waa sida markaasi oxfam ay ku warbixinayso warbixinta ay kaga hadlayso roobka mahigaanka ah ee bilowday bishii oktoobar ayaa dilay boqolaal qof kumanaan guri ayaa qaaday daadadka waxayna markaasi ay burbureen kumanaan hegtar oo beeraley ama beeraha oo markaasi ku noolaa saddex wadan oo ku dhowaad laba milyan waa laba milyan oo qof oo ku kala noolaa saddex wadan ayaa sidoo kale lagu qasbay inay barakacaan guryahooda ama ka barakacaan iyo beerahooda soomaaliya oo keliya roobabkii deerta oktoobar disembar ee hadda lagu jira mahigaanka ahaa ayaa dilay inka badan ilaa iyo boqol qof shan meelood meel waxaa dabcan soo gaaray wax soo saarkii laga soo go-ayay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waa mid markaasi kun afar boqol mitr waa kun afar boqol mitrig waa mitrig stone oo dabcan haruudh ah ee markaasi markaasi ka da-ay dabcan jubbooyinkii iyo shabeellada ay markaasi daateen waxaa la filayaa in hal dhibic shan milyan oo hektar oo dhul beereed oo ku yaala soomaaliya ay saameyn xun ku yeelan doonto fatahaadaha hadda markaasi ka taagan wadanka soomaaliya aadan xasan oo ka mid ah beeraleyda baardheere oo ka mid ah dhubarada ugu daran ay abaaruhu saameeyeen soomaaliyana ee oxfam ay sheegtay waxaan luminay dhammaan dalagyadaynu waxa dhammaan waxuu leeyahay waa tamadhada qaaraha waa nyaanyada dhegeystaal digirta iyo sidoo kale waxaa leeyahay aan markaasi kasoo goosan lahayn bilo gudahooda waa la xaaqay oo daadadkiiba biyihii ayaa qaadeen in ka badan siddeetan boqolkiiba muuska liinta iyo sidoo kale masagada ayaa sidoo kale la baabiyey waxaa hadda bilowday soo koobashada roobabkuna waxay qaadeen wax kasta oo aan dhisanay bilihii lasoo dhaafay dalka dariska ee kenya oo dalkan hadda markaasi aan ku suganay daadadku ayaa markaasi kala joogsan lahayn ayaa kala joogsi lahayn barakicin ka badan ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof oo kadib markii ay qaadeen kumanaan guri oo ay ku noolaayeen taasoo burburisay in ka badan ilaa iyo koob iyo labaatan kun oo hegtar oo dhulbeeraad ah ayna dileen ilaa iyo saddex iyo toban kun shan boqol oo xoolood sidoo kale deegaanada soomaalida etoobiya waxaa markaasi laka barakacay boqolaal kun oo qof burburka soo gaaray wadooyinka dhowr iyo weliba caqabada markaasi ku noqday socodka gaadiidka waxayna waxayna sababtay in qiimaha raashinka weliba agabka asaasiga uu sare u kacay xitaa daadadkan ka hor abaaruhu isdaba joog ah iyo weliba kuwa markaas daba dheeraaday waa iska hormaashadu socda ayaa durbo sababay cunno yaraan ba-an iyo weliba khasaare baaxadda leh oo xoolo ah taasoo dhigtay in waa todoba iyo labaatan dhibic afar milyan oo qof oo ku nool saddex wadan waa saddex wadan ee ku nool dhibaato ama xeer markaasi gaajo ah ay kasii darantahay dhegeystayaal baaxaddan inta jeer ee burburka cimilada bariga afrika waxay sawir cad markaasi ka bixinaysay cadaaladadarada cimilada ee markaasi foosha xun ee markaasi dhanka wadamada danyarta wadamada markaasi aada u hoosey weliba bulshooyinka wajahayaan cimilo aada u daran ayay markaasi tiri agaasimaha oxfam africa fatin disi hasana cob waxaa laleeyahay sanadkan wadamada qaniga ah dabcan wasaqeynsan oo ku wasaqaysan inta badan mas-uulka ka ah dhibaatada cimilada wayna markaasi ixtiraamaan waajibaadkooda ahi inay markaasi bixiyaan dhaqaale cimilada ee markaas la qabsi weliba khasaaraha iyo weliba dhaawac si wadamada bariga africa ay u horeysa kheyraadka si ay u taageeraan bulshooyinka ay saameeyeen la qabsiga soo qabashada dib u dhigista noloshu ayuu hadalkiisa ku yiri ama ku tiri dhegistal zinzi hasane qoraalada waxaa markaasi hadda tan ay ka turjumaysaa muuqaalo dabcan muuqaalo iyo weliba sawiro laga soo qaaday soomaaliya iyo kenya iyo weliba ayaa diyaar ah si loo soo dejiyo oxfam ayaa wajah ayaa waxilinaysa iyo weliba holwadaneeda ayaa kor u qaaday waxqabashada biniaadanimada si loo taageero bulshooyinka ay saameeyeen fatahaaduhu tani waxaa ka mid ah bixinta cunnada unugyada biyaha ee lagu daaweeyo xirmooyinka nadaafada in ka badan ilaa kumanaan qof oo ku nool kenya ayaa soomaaliya etoobiya marka loogu daro bixinta dabcan barnaamijyadaasi ilaalinta jinsiga ee dadka sida aadku saameeyey dhegeystayaal waa hagaag bal markan qodobka ugu dambe aan kusoo xiraya dhegeystayaal kadibna adeega qeybta barnaamijkan barnaamijkan ugu soo xiraya saaxib iyo dhammaantiin tobankii barqinimo ayaan soo xiri doonaa barnaamijka intooda dabcan waa soo gabagabeyn doonaa goorow bal qodobada ma qodobka markaas ugu dambe ma qodobada ugu dambe ayaan isduusaagi doonaa saaxiibyaal star f m ayaa horta marka hore dhegeysanaysaan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber halka sidoo kale saaxiibada liveka ay nagala socon karaan w w w star f m co k e applicationkan waa soo dejisan karaa star f m saaxiibayaal waa agaag oo korarka dhegeystaal waxaa loo yaqaano dhegeystaal waa waxyaalaha hadda naxdinta leh ee tiirarka daacuunka oo la diiwaangeliyey ama laga diiwaangeliyey waddanka yemen toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay halis ugu jiraan inay noqdaan cudur faafa haddii aan si deg dega wax looga qaban oxfam ayaa marka kale warbixintan diyaarisay toddobaadyadii lasoo dhaafay kiisaska daacuunka ah ayaa lagasoo dabcan laga diiwaangeliyey lix gobol oo ku yaala koonfurta yuuriba bariga yemen iyo sidoo kale laba gobol oo ku yaala waqooyiga inta u dhexeysay labadii oktoobar ilaa saddexdii disembar kun saddex boqol soddon iyo lix kiis oo markaas laga shakisan yahay ilaa iyo koob iyo toban dhimasho ayaa lasoo laga soo sheegay koonfurta dalkaasi warbixinta laanta meelo badan ayaa waxay macno tahay inay macno tahay inay tirooyinka dhabta ahi ay markaas u badan tahay inay aad inay aada u badan tahay dhimashooyinka daacuunka waxaa sabab waxaa sababa biyo nadiif waxaa sababa biyo aan markaas nadiif ahayn laanta iliba nadaafadda waxaana cudur aada u faafa gaar ahaana meelaha dadku ay ku badan yihiin bulshooyinka soo galootiga ayaa si aad loo qiyaasi karin loo sameeyey taasoo ka turjumaysa caqabadaha kordhay ee kala kulmaan helitaanka biyo nadiif iyo weliba adeegyo caafimaad dhegeystaal yamaniyiinta kiisasku waxay kiciyeen cabsi laga qabo inay markaasi kusoo noqdaan heerka daacuunka ee aan la aragtan iyo markii uu faafay labada kun lix iyo tobankii labada kun koob iyo labaatankii markaas ay jireen waa laba dhibic shan milyan oo xaaladood oo la diiwaangeliyey ilaa iyo afar kun oo dhimasho ah sanadka sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii sagaashan iyo saddex boqolkiiba dhammaan kiisaskaasi daacuunka ee adduunka ayaa la diiwaangeliyey yemen sanadkii labada kun koob iyo labaatankii tirada kiisaska aad ayuu markaas u yaraadeen taasoo igu mahadnoqotay mahadnaqayso qeybo weyn oo markaas barnaamijka looga qaatay tallaalka ee kuuleystay laakiin maalgelinta laantan gaar ahaana marka loo eego bixinta tallaalka waxay halis u tahay in la joojiyo shaqaynta wanaagsan naseer soddon iyo toddoba jir kana soo jeeda degmada abs ee gobolka xijaa xajaah ayaa inantiisa ku waayay cudurka daacuunka mid ka mid a dabcan gabadhayda ayaa shuban iyo weliba mataq ku waayey waxaana u baaqay dabcan labadayda hablood ee kale markii aan gabadhayda yar oo saddex bilood jir ah ee markaas ka kaxeeyay isbitaalka waxa ay joogeen maalmo kadibna waxaa naga codsadeen in aynu markaas guriga geyno maalintii xigtay xaalkeedu oo uu ka sii daray afar maalmood oo rafaad ah kadib waxay markaasi ku geeriyootay gacmahayga dabcan labaatan milyan oo yemen ah ayaa hadda u baahan gargaar caafimaad iyadoo waaxda caafimaadka keliya afartan boqolkiiba ay maalgelisay oo ay burburisay saameynta ku dhowaad sagaal sano oo dagaal ah ku dhowaad kalabar xarumaha caafimaadka yemen ayaa ka qayb qaadanaysa ama ka shaqeynayaan sababo la xiriira shaqaalaha maalgelinta yoliba korarka ama koror yaraanta iyo sidoo kale daawo la-aanta sahay la-aanta yoliba agab la-aanta degmooyinka dabcan hadraawi almahdraah iyo sidoo kale waa sokotra ee jasiiradaha in ka badan ilaa sideed iyo toban kun oo qoys ayaa dhowaan ay saameeyeen daadadka waa daadad ka yimid cyclin tage oo si xun waxyeeleyway kakaabayaasha caafimaadka weliba fayadhowrka sidoo kale guryaha weliba habnoleedka dadka in ka badan shan iyo toban milyan oo qof oo yemen ku nool ayaa aan helin biyo nadiif ah iyadoo haweenkiwaa haweenka iyo caruurta ay si xad dhaaf ah u saameysay cabdulwaasa maxamed dabcan ololaha advocacy iyo sidoo kale maamulaha warbaahinta ee oxfam ee yemen ayaa yiri kor u qaadista kiisaska daacuunka waa inay markaas ay noqotaa baaq toos ah oo loogu talagalay dabcan hogaamiyaasha yemen weliba bulshooyinka caalamka ee guud ahaan dhegeystayaal daadadku waa in markaas si fudud looga hortagaa loona daaweyn karayaa laakiin haddii aan si habboon loo maalgelin nidaamka dabcan caafimaadka helitaanka biyo nadiif iyo sidoo kale tas waa dabcan tashiilaad fayadhowrka u taal yamaniyiinta caadi waxay markaasi sii wadan doonaan bixin qiimaha daacuunka daacuunku waxa uu soo baxaa waqtiyada colaadaha ku dhowaad dhegeysta sagaal sano oo dagaal oo yemen ka socday ayaa baabi'isay nidaamka caafimaadka waxayna dhaceen dad badan oo dabcan ay ku dhaceen dad fara badan oo yemeniin ah naftooda iyo sidoo kale noloshooda khasaare ku gashay dhegeystayaal waxayna si deg dega markaas uga baahan tahay nabad cadaalad dhegeystayaal oo harta si markaas loo ogolaado loona helo dhibaatadii xaaladaha hadda markaasi jirta taagan in laga dulqaado dhegeystayaal loona lana lana helo xaalad markaasi hadda ay ku jiranyihiin mid ka wanaagsan kana duwan dhegeystayaal nolosha ayaa hadda markaas yamaniinta la sheegayaa in ay markaasi kasii darayso iyadoo hadda ay usii walinayaan xaalad kale oo markaasi dhibaato iyo nolol kale markaasi gelin karto qolaadaha ay markaasi qeyban ka tahay dhegeystayaal waa nolosha iyo weliba dhibaatada inta badan ee markaasi lasoo tabinayo lagana hadlaya dhegeystayaal waa xaaladaha iyo dhibaatada markaasi ka jiraan dhegeystayaal waa hagaag bal markan aan kusoo khatimo bal falastiin maxaa ka haysta ayana caruurteeda maxaa laga soo tabinayaa maxaa laga sheegaya warbixinada waa side iftiin yar ayaa hadda waxaa la sheegayaa waxaa leeyahay in the dim light of hospital room waxaa leeyahay in iftiin iftiin yar oo qolka isbitaalka dabcan toddoba iyo toban toddoba iyo waa toddoba waa waa toban iyo toddoba sano jir ayaa sariir ku jifa kadib markii labada lugood oo ka toogteen ciidamada israa'iil sagaal iyo tobankii novembar sanadkii waa sanadka labada kun saddex labaatanka intii lagu guda jiray weerarkii cirka iyo dhulka oo markaas lagu qaaday xerada qaxootiga janiin ee waqooyiga daanta galbeed ka hor toddobadii oktoobar ciidamada israa'iil waxaa leeyahay israa'iil waxay markaasi ku dileen laba boqol soddon iyo afar falastiiniyiin ah daanta galbeed halka israa'iiliyiinta la dejiyey ay mas-uul ka ahayn sagaal dhimasho oo kale dhimashadan konton iyo laba ka mid ahi waxay markaasi ka dhaceen janiin oo keliya sagaal iyo tobankii juunyo dhegiisal ciidamada israa'iil waxay bilaabeen inay markaasi duqeymo ka fuliyaan daanta galbeed waxaana markaasi dhicin tan iyo dabcan intifaacda labaad ee horaantii labada kun waa laba kun oo miyadii waa ka fogaanshuhu dhacdo go-doonsan tan iyo waxay ahayd noqotay mid soo noqoto saddexdii luulyo tan iyo markaas lagu guda jiray howlgal afartan iyo sideed saacadood oo socotay oo ciidanka ay fulinayeen xerada qaxootiga ee janiin oo ay dad badan ay ku nool yihiin ayaa bambooyin lagu soo tuuray diyaarad dagaal oo ay markaasi dusha sare waxaana duqeymo la beegsateen diyaaradahaasi aan duulyaha lahayn dhegeysa dhinaca dhulka waxaa kor u kacay rabshadaha ayaa dabcan raacay habka la mid ah qolka degdeg ah dhegeysa isbitaalka khaliil suleymaan oo ay taageerto dabcan m s f ciidamada israa'iil ayaa bamgacmeed ku tuuray gudaha qolka gargaarka degdeg ah taasoo sii kordhisay qulqulka bukaanada ee markii horeba halis lahaa intii oo u guda jira duulaankii milatariga m s f waxay aragtay xanibaada ambalaasta iyo weliba beegsiga xarumaha daryeelka caafimaadka kuwaasoo qaramada midoobay mamnuuc ay ka tahay xeerka markaasi jeneefa uu dhigaya dhegeystayaal inaan markaas isgoobaha cibaadada goobaha dhegeystayaal waxbarashada iskuulada goobaha cisbitaalada ee bukaanada markaas lagu hay lagu dabiiba dhegeystayaal aan markaas la duqeyn karin laakiin xeerkan waxaa markaasi jebisay mar kale hay-ad dabcan israa'iil taasoo hadda xaqaab xoogan ku noqon doonto sidoo kalena gabday waa dabcan xuquuq markaasi kaga baxday nidaamka hadda wadamo markaasi ka mid ah koonfur africa ama soud africa ayaa sheegtay inay maxkamadda dembiyada caalamiga ay la tiigsatay oo sidoo kale ay sheegtay in lasoo xira saraakiisha ugu sarsaray militariga ee israa'iil iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha benjamin netanyahu waa wadanka ugu horeystay africa sidoo kale iyo caalamkaba sheegay inay dulaanka militariga ee israa'iil ku qaadeen falastiin inay markaasi qalad tahay koonfur africa ayaa marka horeba taageeri jirtay falastiiniyiinta oo markaasi sheegtay in dhulka laga haysto ay markaasi xor u leeyihiin xorna ay tahay in markaasi ay dhacsadaan oo ayna isdifaacaan iskala difaaceen israa'iil sida markaasi mucaaradkii weliba muxaafidka ayba ku wada hadleen halka safiirkii laga qaaday oo waa dabcan u fadhiyey israa'iil fadhiyey koonfur africa johannesburg laga fiijiyey dhegeystayaal ama ay ka qaadeen balse sheegeen inay tahay mid cawaaqib xoogan ku noqon karto israa'iil gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay daqiiqada yar oo keli oo koobanaya noo soo hartay dhegeystayaal bal laakiin markan iyo ogolaadana soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka bangiga k c b waa mid dadka u wanaagsan looguna talagalay dadka k c b waa bangigeena in ka badan ilaa iyo boqol lix iyo labaatan sano k c b waa mid kamid a waa hay-adaha maaliyadeed ee lagu kalsoon yahay qaarada afrika ayaa fursad u abuuray shakhsiyaadka weliba bulshooyinka kala duwan laga soo biloabo ganacsatada yar ilaa iyo shirkadaha kacaabinta dowladaha fulinta yar weliba mashaariicda baaxadda weyn fudaynta weliba kor u qaadista nolosha dadka iyadoo markaas loo maraya ganacsi waaro la joogteyn kara weliba hindisa asaasiya k c b waxay si hagarla-aan i gudatay hadafkeeda iyo in ay taageerto dadka oo dhan nooc kasta oo fursado ay ha noqotee halku dhigu people for better k c b waxay dooneysaa inay nolosha ka bedesho laga bilaabo bedelka magaalada saameyneysa ee shirkadaha bulshooyinka la haybsoocay deegaanada k c b adeegyada aad ka helayso waxaa kamid adeega k c b sahal oo ay ku siineyso adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka iyadoo ay dusha kala socdaan guddi madax bannaan oo eegaya shareecada maanta booqolaanta kugu dhowey bangiga dhegeystayaal ee k c b ama waxaad kala xiriiri kartaa lambarka ah eber toddobo hal hal eber sideed toddobo eber eber eber ama lambarka kale waa eber toddobo saddex laba hal sideed toddobo eber eber eber k c b for people for better adeega kale safaricom fraud dhegeysta waxaa lagu leeyahay dadka qiyaameeya shacabka ayaa la yimaadeen xeelad ama hab cusub oo ay markaas dadka kenyaanka ay doonayaan inay ku marin habaabiyaan kuna khiyaanaan kuna dhacaan dhegeysta kuna dhibaateeyaan inta badan waa la ogyahay telefoonada hadda qaabka loo isticmaalo waxaa laga yaabaa qaar ayaa telefoonka inay u adeegsadaan inay telefoonada lacag ama ganacsi inta badan u adeegsadaan lacagaha kusoo shubtaan qaarna lacagaha ku diraan loogu soo diro sidoo kale ku dukaameystaan ama ku adeegtaan waana bangiyar telefoonka hadda laakiin shaksiyad ayaa markaas ka daba jeedaa ama ku howlan oo doonaya inay markaas lacagta intaas yar kaa xaalufsadaan ama kaa qaataan dhegeystayaal waa kuwa kuwaas waa tuugada waa burcada hadda laakiin digniin ayaa lagu siinayaa oo lagu sheegaya dadkaasi inaad markaasi fiijignaan xoogan aad u yeertid jiwlize niquil ama nicon dadkan ayaa ku takhasusay inay iskaga dhigayaan kuwa ka shaqeeya bangiyada waxay sidoo kale iska dhigayaan kuwa ka shaqeeya safaricom waxay iska dhigayaan kuwa shaqaala ee markaas ama dadka shaqadoon iskaga dhigaya oo markaasi kuusoo qorayaan fariimo been abuura saraakiisha dowladda ee qaarkood iska dhigayaan halka qaar ee macalimiin iska dhigayaan qaarna maamulayaasha iska dhigayaan safaricom hadiyo jeer macaamiisheeda garab taagan oo dooneysa inay ka caabiso dhibaatooyinka xeerka waa dhibaatooyinka noocaas oo kale si shacabkeeda dadkeeda markaas aan loo qiyaamin hadda number saddex saddex saddex ayaa loo gudbiyaa warbixinada waa tribl dhegeystayaal tree ayaa loo gudbinaya warbixinada dadkaasi ee la habeeyey oo la cusbooneyey safaricom waxay ku leedahay waa lagu cusbooneysiiyey oo waa lagu hormariyey oo lagu meelmariyey iska ilaali dadkan oo xaqiiji mar waliba cidda kula hadlayso xubso wax waliba oo sameynayso lana xiriir lacagta shakhsigaad markaasi u dirayso ma shakhsiga doonayo in ama beenta kuusoo qoray ama iska xaqiiqso ereyga ama fariinta laguu soo qoraya dhegeystaale calaamada staanta far ay kor kusoo qormaysaa dhegeystaale m pes ayaa soo baxaysa wax lambar ma soo baxayo laakiin qaar waxay doonayaan inay markaasi beenay kuu sheegaan nambar ay soo qorqorayaan soo qurxinayaan laakiin sidii la rabay wax uma soo qorayaan waa been adigay doonayaan inay kaa naxsadaan inteerna ay kaa qaataan qaarkood ayaaba doonayaan inay kusawacaan ay ku dhahaan piinka noo sheeg telefoonkaaga nambarkaada saas ma yahay adiga magacaaga saas ma yahay noo sheeg lambarkaada piinka secretka wuxuu ku leeyahay waxayaan kuu qabanan wax baan kuu bedelaynaa sidan iyo sidan halka ma jiro waxaa leedahay tuug ayaa taawariyaa telefoonka gajar kadib wuu kaa cararayaa laakiin wuxuu ku leeyahay telefoonkan kaa xir laakiin wuxuu kaa xiri kara malahan awooddaas uma lahayo safaricom ku leedahay ilan hubsina hal baa la siistaa deg dega faraha badan jooji cidda kuu agdhow weydi haddii aad qaladaad waxyaala qaar aad dareento waxaa markaasi la leeyahay dhegeystayaal shakhsiyaadka waxay doonayaanba inay inta badan xitaa qaarkood waxay adeegsadaan qeybta fuliisa iyo amshuar iyo wax lamidka ee safaricom ay adeegsato dhagaha fur waxaana rabnaa inaad markaasi adiga aad ka horeyso cidda markaasi kusoo gelayso inaad macluumaad adigoo dhan macluumaad dhan hayso ina markaasi qadka eeba kuusoo galaan safaricom kuma weydiinaysa macluumaadkaada lambarkaada qaaska sirta dhegeystayaal balse lambar keliya ayaa kaasoo wacaysa haddii lacag ay qaldanto mise sidoo kale si caadi ah lagugu soo galo lambarkana waa eber toddobo laba laba eber eber eber eber eber eber nambar kastoo aad ka shakiso dhegeystayaal ka fogow ka dheerow waxba isku mashquulinin hadalkan ayuu kaa luminin sidoo kale ka warbixi faragelin markaasi qadkaada siimka lasoo galo ama xatooyo macluumaad ku saabsan waxaa wici kartaa lambarka ah hal eber eber ama laba eber eber ama fariin qoraal ah u dir saddex saddex saddex si gargaar aada u heshid ha noqonin qof la qiyaameeyo taxadar lahow ayaa lagu leeyahay waa hagaag gabagabadii barnaamijkan soo gaara dhegeystayaal dabcan waxaa laleeyahay ilaa iyo waa dabcan waa toddoba iyo toban sano jir ayaa markaasi sariir dabcan ku jira kadib markii labada lugood ay ka togteen ciidamada israa'iiliyiinta sagaal iyo tobankii novembar dhegeystayaal labadi kun saddex iyo labaatankii intii lagu jiray weerarkii cirkii dhulka markaasi lagu qaaday xerada qaxootiga janiin ee waqooyiga daanta galbeed hadda ayaa warkan waxaa la sheegayaa inay tirada markaasi caruurta loo geysanayo ma dabcan loo geysanayo waa caruurta loo geysanayo israa'iiliyiin waa falastiiniinta ee harda cirka isku sii shararayso dhegeystayaal waxaa leeyahay ka hor toddobadii oktoobar ciidamada israa'iil waxay ku dileen ilaa iyo laba boqol soddon iyo afar falastiiniya daanta galbeed halkaas israa'iiliyiin ee la dejiyey oo ay mas-uul ka ahayeen sagaal dhimasho oo kale dhimashadan konton iyo laba ka mid ahay waxay markaasi ka dhaceen janiin oo keliya sagaal iyo tobanka dhegeystayaal ciidamada israa'iil waxay bilaabeen inay markaasi duqeymo fuliyaan ama sidoo kale daanta ka fuliyaan waxaana markaas dhicin tan iyo inta markaas labada waa dabcan waa iyadoo markaas la sheegay in dad aada u tiro badan ay ku dileen weliba diyaaradaha handuulaha lahayn dronska loo yaqaano ayaa halkaasay ku duqinayaan dhegeysta waxaa leeyahay tan hadda way isbiirsatay oo tiro aada u badan ayaa markaas ku dhimanayaan duqeymada israa'iil ciidamadooda ay geenayaan dhegeystayaal waxaana lagu gamaadaya dhegeysal dadka markaasi falastiiniyiinta hadda waxaa la sheegayaa inay markaasi qeyb markaasi museum ah laga dhigo qeybta markaasi gaza dhammaan laga saara dhegeystayaal sida ay markaasi ciidamada israa'iil ay sheegeen saraakiishooda waxaana hadda laleeyahay qeybtaasee ku dhici doonta ama kaga dhici doonta dhegeystayaal marka waxaa leeyahay walmaan ayaa markaas la doonayaa in la dhexdhigo labada dhinac si markaas loo yeereeyo laakiin markan waxaa leeyahay waa la diidan yahay walmaanta qaarkood halka qaarna ay diidan yihiin iyadoo markaasi labada dhinac sida dadka arrimaha siyaasadda ka faallooda oo ay qeybta markaasi dagaalada ee israa'iil iyo falastiiniyiinta hadda waxaa markaasi looga baahan yahay qaabkan sida loogu joojin lahaa dagaalka iyo weliba dhimashada hay-adda qaramada midoob u qaabilsan unisef warbixinteeda waxay ku tilmaamtay sheegtay in tiro aada u badan ee caruur ah lagu dilay intay dagaalada ay bilaabeen dhegeystayaal toddobadii oktoobar ilaa iyo hadda waqtigan la marayo waxaana ay sheegayaan in baraka xoogan iyo waxbarasho la-aan iyo xanuuno iyo sidoo kale daryeel la-aan ee halkaasi ka jirta dhegeysta halkaasi kusoo afmeeraya dhegeystayaal arrimaha gargaarka binaadamada qaxootiyada hay-adaha markaasi kala duwanaan kasoo qaadan mase kasoo xulana dhegeystayaal anigoo yuusuf bagdad mar walba nidaadi iyo soo saara dhegeystayaal oo nila socodsi aa ku mahadsantihin dhegeysiga iyo xulashada la socodka star f m oo codka gobolka waqooyi bari saaxiib yaal sidaas nabadgelyo waaninta berito ayaan kulmi doona hadduu eebaha intaa nafta inagu simo waxaa inaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu shukran dhammaantiin ujeeddaa iska bedelin haddii aad ku sugantahay nairobi nawaaxigeeda waa hal ibar shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale mubaasi nawaaxigeeda aad ku sugantay waa hal ibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab faafi tanaarifa masalaan aad ku sugantahna waa sagaashan toddoba dhibic hal wajaariha balsweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xaawasuufta baniisa raamu lafeyna waa sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baabadaatunan ahayna waa sagaashan toddoba dhibic cibir istyelo balambala madowgaashina waa istyelo balambala madowgaashi meeru waxaynaga dhegeysanayaan hal ibir laba dhibic saddex marsaabit mooyaale xuduuda dhankaasi ethoobiana waa siddeetan toddoba dhibic toddoba w w w star f m co k iyo applicationka apka waad soo dejisan karta halkaasaad kala socon kartaa macluumaadka warbixinada dhegeystana sida tooska dhegeystana star f m aad kaga dhegeysan karto adigoo booqi qayla la-aan gurigaada joogo nabadgelyo